gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa shir gudoomiyey kulanka aan caadiga ahayn ee guddiga joogtada golaha shacabka ee baarlamaanka oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee villa hargeysa ajandaha kulanka ayaa ahaa dhaalinta xubno ka tirsan golaha wasiirada oo dhowaan la magacaabay iyo sidoo kale xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaana ugu horeyn garsoore ka tirsan maxkamadda sare dalka uu kulanka ku dhaariyey xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo qaranka ee sohdimadaha dhinaca kale kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa looga hadlay colaad beeleetyada kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolada dalka waxaana gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xilligaani dhiigga mu'aadiniinta soomaaliyeed aana qabiil loo daadiyo isagoo ku baaqay in si deg degaa loo joojiyo
waxaana la dhaaninayay wasiiradii cusbaa iyo xubnihii ka maqanaa guddiga doorashooyinka qaranka marka maaratay ujeedada isku yihin sidaas ayuu ahaa waxaa kale markaa warbixintii gudiyada soo gudbiy xubnaha golaha guddiga joogdada ay soo gudbiyeen anigoo ka ambaqaadayno yani arrimo aada iyo aada u xanuun badan oo inta lagu soo jeediyey xubnaha guddiga joogdada oo deegaanadii ay kasoo kala jeedeen iyo dhammaan yani deegaanada soomaaliyeed warbixintii ka timid oo guddiga aan ka dhegaysanay xubnahoodii anigoo ku salaynayno waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa aada iyo aada maaratay ugu xunnahay arrimo maaratay dhacaydooyin la sheegay yani dagaalo sokeeye oo dadka soomaaliyeed dhexdooda yani kasoo cusboonaaday oo dad badan oo shacaba lagu laayay hataa ciidanka qaranka naftarkooda qaar kamida lagu laayay oo aada u foolxun arrimahaasa warbixintooda maanta meesha la keenay waxaan leenahay intii dhamatay allah u naxariisto intii dhaawan allah admiyo laakiin waxaan leenahay arintaas arrin aada loogu xumaado anagoo islahayn maaratay dagaal sokeeye soomaaliya waa ka dhammaaday ku salaysanayn iyo shaydaan inuu ka faa'iidaysto in ummadda soomaaliyeed meel kaas laisku dilahayo oo maaratay maanta geero oo intaa gaaraysa muddo dhow aan la arkin inay ka dhacday deegaamada qaarkood sida meel dacwooley la yidhaahdo oo u dhexaysa xuduudda somalilan maaratay yani iyo maaratay kiliilka shanaad meel udhexayso yani meesha laga soo bilaabo ilaa koonfurta laga soo gaarayo waxaa laleeyahay gobol heblaha intaasa isku dishay gobol heblaha intaas isku haysata gobol heblaha intaas isku haysata iyo ciidanka qaranka qaarkood oo maaragtay yani furmay agtooda markii yani deegaanadooda inay yani int meel ka tagaan meelka aadaan dhexda lagu laayay ayaga naftarkooda oo weliba sawaro xun laga soo duubay waxaas oo dhan ba dalkii ka dhacay arrintaas aada iyo aad baan ugu xunnahay waxaan ku baaqaynaa oo ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa dhaqan xumadaas iyo yani arintaas diinta islaamka marka la feeriyana dembiyadii ugu xumaa lagu jiro yani dunya waa u ran yani khasaare a meesha ka muuqato ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa arrimahaas in la joojiyo arrimahaas yani qof kasta oo soomaaliyeed oo islaam ah inuu gadaal arrintaas ugu xisaabtamo waxa meeshaas ugu jiro ugu imaan kara marka arrintaas waa arrin aada u xun oo ummadda soomaaliyeed aada ugu xun tahay meel kasta la joogo dadka moraalkiisa dhaawacday bay noqotay waxaan leenahay arrimahaas walaalayaal hala joojiyo dad islaama nahay ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa faray hay-adaha ay qusayso in dadka walaalaha ah ay diriirtu u dhaxayso nabad dhexdhigaan wixii tabasha aana jirna miiska wadahadalka lagu dhammeeyo